indhowadina cadowga uu jabay isagoo qaarkoodna ay iska soo dhiibayaan qaarna aanu sidii raggii ugu waaweynaayo oo hadda gobolka shabeellada hoose ee ninka ugu qaabilnaa inuu baadda dadka ka qaado iyagu sakawaad bay ilaha lakiin saka maaha waa baad marka ninkii baadda dadka ka guri jiray isagana gacantaan ku haynaa sharcigana waa la horgeynayaa rag kale oo dhallinyara iyagu waa is soo dhiibeen waxaan marka aan leeyahay kuwa fakarkooda khaldan la geliyey ciidamada waa isu soo dhiibi kartaan baabuurna socon qof bini'aadanana uusan shaqaysan webiyaal bay ku soo fureen webiyaashii waa u jeedeenoo waa annaga aan biyihii matoorada iyo aan saaraynay oo ka dhammaynaynay haddana waxaa la marayaa qaybtii labaadoo inaan meeshii aan buuxinno haddii allaha wooda la idmo waa arkayseen meelaha biyuhu say ahaayeen iyo meelaha aan soo dhex maraynay oo sida ay maaragtay sida ay yihiin waxaasaan rabnaa inaannu ka shaqayno haddii allaha wooda la idmo